inuu kala baxuu ka socdo waxaana waa suurtagal ujbir calayhi kaas ayaa lagu dirqeeyaa tab asaxe haddaan qabano waxaa la odhanuun sow adigu maadaste amaad u rinjeynin sow maad buluugeynin hadda kala baxun baa la odhan buluugaagi iyo rinjigaaga hadday suurtagal tahay dee dhiskii iyo mar haddii la yidhi daartiiba hala fujiyo geedihii hala fujiyo mar haddii la yidhi dee waxaan ka fuqaya ee sirqigiin waa la mid anigu wuxuu leey war maya darar baa kaasibka ugu sugan oo waxaana marka tanna laga soco mid dambena geli mayse dee aan ka dayna buu leeyo binaha iyo kiraaska lama mid aha waay ujbira caleyhi fi lasaxi way lam yumkin haddaba ma suurto gelayo waxaanu marada mariyey wax ka foqaya ma aha saddex arrimood un bay noqon inaan qiimihii aanay waxba kordhinin nusqaaminna inay nusqaamiso iyo inay ziyaadiso saddexdaas un baa ka soo baxaya haddaba wuxuu yidhi hadday suurto geli weyda in laga sooca fain lam tazid qiimatuhu haddaanay qiimihiisi kordhin qiimihii maradan aan kordhin sibqigan kumay kordhin kumanay nusqaamin maradu toban bay ahayd sibqigana shan buu ahaa maradii oo masbuuqi toban bay noqotay marada suuqeedina ma dhicine sibqigana sidan u galay oo qaribayo dee masalan isagii lumiyey waxba wuu kordhin waayey isagii un baa meesha ka baxay falaa shay-a lilkaasibi fiihi ninkii kaasibka ahaa waxba kuma leh markaa mar haddaan qiimihii maradu kordhin maxay yihi ziyaadaan jirin isagana waxba laguma laho nusqaan baan jirin isna waxba male isna waxba laguma laha wayna qasad qiimihii baa haddaba nusqaamay markii uu beladan marmariyey unbaa maradii tobanka maraysay sideed noqotay lazimahulla arshi arshi ayaa ku laazimayo waxaa le war labada ah iska daasi baaqaniyo waxaan adigu sheeganayso maradii dishay oo waa kanoo qiimo dhacdaye maradii inay iska soo celi maca rinjiha labadaa dirhamna soo raaciya is dhimay wayn zaad haddaba qiimihii bay ku qiimihii baa sabqigi ku kordhay oo waa maxay maradu toban bay ahayd sabqiguna shan ba shan iyo toban bay noqotay ishtarakaa fiihi way wadaagsanayaan oo way ku shiraakoobayaan kana shantan un buu yeelan kana tobankaasuu yeelan walow khalata hadduu ku daro almaqsuuba shaygii u dhacay buu bigayrihi wax kale ku daray wa amkana tamyiizu kala soocidina waa suurtagal lazimahu waa ku waajibaya wainshaqo haba adkaadee fain tacadara haddaba hadduu suurto geli waayo falmadhabu madhab waxa weeye annahu kataalifi shay dhintay oo kalu la mid noqon oo falahu waxaa u sugnaaday ninkii maaliga ahaa taqriimuhu inuu kaasibka ka magdhowdo walilkaasibi ninkii dhacayna waxaa u sugnaaday an yucطiyahu inuu ka siiyo min gayri اlmakhluuط kaa la isku daray gayrkii inuu ka siiyana wuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay ninkii maqsuubka ahaa ninkii kaasibka ahaa ayaa shaygu u dhacay nin halkan waxooga yaroo beriisa ama gallay ku miismiisaya ayuu ka dhacay dabeetana waxoogay kaloo beriisuu hayey ayuu goradda u geliyy ama isku jinsi ha ahaada ama kala jinsi ha ahaada waa amkana tamyiiz wixiina haba dhib badatee beriiski waa mid cad iyo mid casoo waa la kala saari karayaa xabad xabad haddii loo guro oo kolba sacab la soo qaado kacadna halkaa lagu tuuro kacadna halkaa lagu tuuro waa wax suurtagal ah lazimahu kala soocaasi waa ku laazimayaa maxaa yeelay dee waxaa u suurtagala ninkan wixii uu qaatay lafdiisi inuu celiyo wain shaqa walow haba adkaada e dee wixii buu celin karaa dhowr ayaamoodba ha qaadatay inta gadbadaa la kala soocayaaye ila isagaa badan gala e ha la kala sooco ninkii ha loo celiya kiisii caddaa ama kiisii casaa fain tacadar hadday suurto geli weydo dee saliid unbaabay ahaydoo wax la kala sooci karayaba ama sonkor bay ahayd oo isku daray falmadhabu anahu kataalifi madhab waxa weeye taalif shay dhintay oo kalu la mid noqonaya ee mushtaragay wada leeyihiin ma noqonayo ama mid lamida ha ku qasbo ha ku qaldo ama mid ka wanaagsan ama mid ka xun maxaa yeelay shaygii ayaan la celin karaynin markaa haddaba falow ninkii maqsuubu minhugaa laga dhacay wuxuu leeyahy taqriibu inuu qaasibkii ka magdhowdo u idhaahdo isi kaasibkiina wuxuu leeyahy an yucdiyahu min gayri lmakhluuq kan la isku daray midaan ahayn baynu ka siido warse usan kor maad lahayn dee kaalay oo sokorta gadbadda halkan ee shubka halkan iyo yaalba qaado mar haddaan kan isku daray maxaa yeele xaqii dee dimadii dumadiisa ayuu wareegay xataa wuxuu leeyahay hadduu kan kala ogolaado inuu ka siiyo hadduu laakiin ku daray weye mid lamida ama mid ka wanaagsan hadduu mid ka xun ku daray ayuun baanu ka siin karin isagoo dee iska ogolaado mooyaane walow kasaba hadduu dhaco khashabatan xabad loo xab uu dhacay wabanaa calayha aqalkiisiiba ku dhis ukrijat waa laga saari walow adrajahaa fii safiinatin dooni ayaabu halkaa hoose ka geliy fakadalika sidaasoo kale weeye ilaa an yakhaafa inuu ka baqdo mooye talafa nafsi naf dhimashadeed ow maalin ama maal dhimashadii macsuumeyni oo labadoodaba la ilaaliyey sheekh wuxuu leeyahi nin baa wuxuu dhacay loox gurigii baa ku yara qabyoobay oo farsamo kaleba intuu garan waayey ayuu mid xabad ka soo dhacay wa banaa calayha dabeedna waa ku dhistay ukrijat waa laga saari waxaa waajiba in looxiisii loo soo saaro oo maaligii lahaa loo celiyo walow haba ku keenayso yacni gebiga gurigaasoo ka wada duma oo ay labaatan kun oo dollar halaha kaga baaba-aanba ha ku keenayse ninkii looxiisii in si loo soo saaro ayaa waajib ah isagaa tacaddi sameeyey looxii weliba hadday nusqaani sii gaadho oo la yidhaahdo tarshadii waxbaa ku dhacay oo qiimihiisi halkii markii hore uu ka ahaa labaatanka dollar maanta waxaa la siisanayaa shan dollar iyo meelha shan iyo tobankaana soo raaciyun baa loo dhan hadda ninka aqalka dhami kaga bacay isagaa badaa galay weeye oo dadka ku xadgudbay markaa mar hadduu isagii xadgudub sameeyey oo dulmi ku dhaqaaqay wax alla wixii dulmigaa ka rabtay mee kaga dhashay isaga loo abayeelma isaga u bareeray ukrija walow adrajaha looxii waaba dhacayoo doon halkan ka taagnayd oo ay biyuhu xagga hoose kasoo gelayeen buu kuna fii safiinatin buu geliyey fakadalika sidaasoo kale weeyaan waxaa waajib ah in looga soo fujiyo doonta ilaa an yakhaafa inuu ka baqdo yacni marka laga soo saaro doonta talaafa nafsin ow maalin macsuumeyn maal iyo naf macsuum aho sharcigu ilaaliyuu dhowray in looga baqanayo inay ku halaagsanaan mooyaane oo masalan dee doonidii waxay ku jirtaa badweyntii looxana xagga hoose ayaa laga geliyey meeshana dad muslimiina iyo maalkoodii baa saaran oo haddii laga fujiyo meesha waa la iskula wada halaagsamayaa marka maxaa la samayn lasii maylna badda ku jiri mayse waa la sabrayaa inta ay dekedaha gaadaysa ay ku xidhanayso markaa qiimo xayluula ana wuu qaadan karaa qiimo xayluula ah oo inta wiciisaa la siinaya hadduu yidhahdo waa laysii waxoogay qiimuhu waa labaatan dollar labaatanka dollar loo xaysii oo xayluul ahaan u haysto way banaan tahay oo deedna marka loo xiisiyo siisiya la siiyo u celiyo macsuumeyn baynu nidhi labada maale haddii qaar gaalo aynu dagaalamayna nafdoodii iyo maalkoodii ku jiro ha ku degtay ka soo fuji wey khawfka aynu sheegaynana masalan hadday doontuba dee iska deked bay iskaga xidhan tahay ama dee meel sare oo dallad iyo waxbaabay iskaga xidhan tahay oo loo wax qiimaaba uu baasha uguma fadhiyo dee waa loo fujinun markaa walow watia haddii uu la mucaamaloodo almaqsuubata addoontii u dhacay ayuu iskala mucaamalooday caaliman bitaxriim isagoo og xaaraannimada xudda waa la xadi ee weyn jahila hadduu ka jaahil noqdo falaa xadda xadguudkiisa ma ahaanin wa fi lxaalayni labada xaalaba yajibu lmeheru meher ayaa waajibay ila an tudaawica inay ku yeesho mooyaane oo falaa yajibu cala saxiixi saxiix haddaan qabano kuma waajibayo wa calayhi alxaddu xad ayaa iyadina lagu leeyahy in calimat hadday ogaato nin baa addoon dhacay addoontii ayuu markaa iskala mucaamalooday oo waa u tegey isagoo moodayo de inaan laba kala lahayn addoommada caliman bitaxriim waayo waa cali isagoo xaarannimada og ta hore isagoo xaarannimada og ayuu markaa iskala mucaamalooday xudda waa la xadaya waa zino markaa waa zino ayay noqonaysaa markaa waa in xadkii laga jaraa hadduu dee muxsin yahayna waa in dhagax lagu dila haddii kalena waa in lagu dhuftaa boqolkii jeedal waa in jahila xaarannimada waa kaba jaahilo dee wuxuu qabay addoommada inaan laba kala lahayne kulba kii ku xoog roon ay tahay falaa xadda kaa la xadi maayo oo cudurdaar ayuu leeyahay وفي الحالين لبدا حالة حالة العلم وجهل حالة دووجي حالة كجهل يجيب المهر مهر أي واجبه قبل مهر أي يلانيسا maxaa yeelay dee manfacadii wuu oofsaday iyaduna zaaniye maaha waxay leeyihiin xaaladda jahliga masalan meher qura ayuunbaa waajibaye walow dhowr jeerba ha u tage laakiin markuu og yahay mar kastoo u tagaba meher gaara ayay yeelanaysaa ilaa an tudaawicahu buu yihi inay ku yeesho mooyaane iyadoo xaarannimada og inay iyaduba farsamada la waafaqsanayd mooyaane oo falaa yajibu lahaa mahrun cala saxiix meher u waajibi maayo markaa maxaa yeele zaaniya ayay noqonaysaa waqad nahaa rasuul lahi can mahri lbagiyi naagtaa xune zaaniyadaana meherkeeda iyo waxaa la siinaya rasuulku waa nahiye faanigu wuxuu leeyahay saxiixa kasoo horjeeda mee waajibaya sayidkeeda ayaa laho ayada adicitaankeeda kuma dhacayo markaa masalan dee kufsiga iyo waxyaalahaas oo dhan gabadha lagu sameeya meher bay yeelanaysaa laakiin taa iyadu farsamada waafaqday meher ma yeelanayso wa calayha alxad iyada xad baa lagu leeyahay haddii ay ogolaato wacalimad xaaraannimadana ay og tahay xadkiina waa lagu yeelanaya waa la xadaya marka waxaa jira dhowr shay oo halkaa masale ka sugnaado oo midi waxa weeye waa meherka arshu bikaaraa jira isna xubkaa bikaarada ahee ilaahay dumarka uu sameeyey kaana haddii isagana la burburiyo isagana de arshi buu leeyahay oo xataa ogolaanshaheeda kuma dhacayo wawadulmushtari ninkii iibsaday utegidiisa min alkhaasibi ka iibsaday min alkhaasibi jarmujurka mushtara ku tacalluj wawadulmushtari kii iibsaday min alkhaasibi khaasibka kii ka iibsaday wadigiisu ka wadihi galmadiisii ayuu la mid yahay khaasibka fi lxaddi iyo walmahriba fain harimahu haddii uu ka magdhowda ninkii maaliga lam yarjic bihi cala alkhaasib ugu noqon maayo fi lahari haddaan qaban waxau sheeku leeyahay nin baa kasii iibsaday ninkii khaasibka ahaa nin baa kasii iibsaday kii kasii iibsaday ayaa iskala mucaamalooday addoontii ka wadihi ka wadi lkhaasibi khaasibka utegidiisii ayay la mid tahay fi lxaddi walmahri xagga xadka iyo xagga meherkaba waxa uu kala mid yahay mushtarkaa u tegey khaasibkii ayuunbuu la mid yahay oo waa maxay hadduu caaliman bitaxriim yahay waa la xadaya haddii uu jaahil yahayna lama xadayo labada xaalabana meher baa waajibe inay ku adeecdo mooyaane yani waa sidaa iyadiina xad baa lagu leeyahay hadday og tahay oo ogolaatay fain harimahu haddaba ni meherkii maaligii baa ka magdhowday ninkii maaligi ahaa maaligii baa wuxuu ka magdhowday meherkii ayuu mushtarkii buu ka magdhowday yejibulmehru baynu nihi markaa meherkii ayuu maaligii ka magdhowday lam yarjic bihi waxa meherkaa uu bixiyey mushtar alalkhaasibi ugu noqon maayo filadhari haddaan qabano maxaa yeelay isaga ayaa dee waxaan meherka keenay isaga ayaa la baashiray mar hadduu isagii la baashiru bixiyey kuma noqonayo taanigu wuxuu le wuu ku noqonaya hadduu qasbiga ka jaahil yahay wain axbala haddii uu ureeyo caaliman bitaxriimi isagoo xaarannimada og falwaladu ilmuhu raqiiqun hayru nasiib waa addoon aan in hibe lahayn ee wain jahila hadduu ka jaahil noqday fa xorun waa xor nasiibun waana in hiben wa calayhi qiimatuhu qiimihiisa ayaana lagu leeyay yowma alinfisaal maalinta soo socmay wayarjicu biha almushtari mushtarna cala alkhaasibi buu ugu noqon waxau leeyahay sheekhu haddii masalan ka aan soo sheegnay ama khaasibkii aada kala mucaamalo ama mushtarkii khaasibka kasii iibsaday ha ahaadee ayaa ureeyey addoondii isagoo xaaranimadan utegideedana og ayuu ureeyey falwaladu raqiiqun waa ilmaha halaa ka dhashay waa addoonu sayidki leeyahay hayru nasiibin oo aan kan dhalayna ku nasab tirsanaynin maxaa yeele waa ilmu zino masalada hore waa taa wain jahila hadduu ka jaahil ahaa haddaba khaasibka ama kan khaasibka kasii iibsaday masalan utegideedan ayuu ka jaahilaha inay xaran tahay ilmihii baa sidaa ku dhashay faxorna horta ilmahaasi waa xor nasiibun waana nasiib oo waa ina hebel oo kaa dhalay ayuunbu ku nasab tirsan waxayla shubha ayaa dee jirto waa jahligaa xornimona ayuu ku guntamay markii hore xornimo ku guntamay ee ma aha yacni raqiiq kadib xoroobay mar haddii ay saa tahayna wacalayhi waxa guudkiisa ahaaday kaa qiimatuhu qiimihiisa yowma alinfisaal maalinta uu soo socmay ee uu soo baxay unbaa la odhan ilmahaasoo addoona maxaa la siin lahaa konton kun baa la siin lahaa intaas maa la odhan sayidkiisii wayarjicu bihaa markaa qiimaha almushtari mushtar wuu ku noqon calaqaasibi haddii ninkii mushtar laga qaado qiimaha ilmaha haddii mushtar laga qaado kaasibkii wuu ugu noqonayaa ninkii dhacay maxaa yeelay isaga ayaa ku dagay maxaa yeele isagu wuxuu doonayay dee ilmahan inuu magan galo qaraamo la-aan mar haddii ay taasi dhacday waa inuu mag dhabaa walow talifa haddii uu dhinto almaqsuubu shaygii la dhacay baa cinda almushtari kii iibsaday agtiisa ku dhintay wa harimahu waa uu bixiyey dabeed oo wuu mag dhabay lam yarjic bihi waxa uu bixiyey ugu noqon maayo ninkii kaasibka ahaa wakadaa waxaa la mida low tacayaba cindahu agtiisa hadduu ku ceeboobana waa la mid fi ladhari adhar haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay shaygii maqsuubka ahaa ee la dhacay ee ninkii dhacayna uu nin kale ka sii iibsaday ayaa wuxuu ku dhintay cinda almushtari ninkii iibsaday ee kaasibka ka sii iibsaday agtiisa ayuu ku dhintay ninkii lahaayo bahalka raacdadiisii taagan oo tuuggii loogu soo sheegay ka dhacay oo ninka ka sii iibsadayna loogu sii sheegayba ninkii sii iibsaday ayuuse soo dul taagay shaygiisina wuu halaagsamay oo wuu dhintay dabeedna ninkii baa qabsado o yidhi war isii shaygaygii dee magdhowgiisii isii waharimahu dabeedna ninkii maaliga ahaa ee shaygan laga soo dhacay maqsuubu minhuga ahaa ayuu u magdhabay lam yarjic bihi ay bimaa harimahu waxa uu ku magdhabay ugu noqon maayo ninkii kaasibka ahaa ama ninkiin iibsanaya qasbiga ha ogaado ama jaahil ha ka aado laakiin wuxuu ugu noqonayaa waxa weeye waa lacagtii isaga uu ka siiyey ayuunbuu ugu noqonayaa macnaha wuxuu bixiyey ninkan hadduu iskalaba heshiiyu iska beerlaxawsado oo uu waxoogay isaga dhiibo isagao wuxuu ugu noqonayaa waxa weeye waa lacagtii uu ka siiyey wixii uu isaga ka siiyey un ayuu ugu noqonayaa ee waxaanuu ninkan siiyey ugu noqon maayo maxaa yeelay shayga mabiicdii intii gacanta lagu dhigay dabadeed min damaan ilmushtar bay ka mid tahay ninkan iibsaday ayay damaankiisa ku jirtaa waxa ayana la mid ah oo aanu arshiga ugu noqonaynin masalan uu mag dhabay low tacayaba cindahu fi ladhar haddii shaygii uu ninka kaasibkaa ka sii iibsaday baa agtiisa ku ceeboobay dabeedna waxoogay qiimo dhacabaa ku yimi waxoogay qiimo dhaca ayaa agtiisa ku yimi oo masalan shaygii oo boqol marayey ayaa agtiisa ku ceeboobay oo siddeetan buu tegey markaa arshiga uu bixinayo labaatanka ugu noqon maayo ninkii kaasibka ahaa filadani haddaan qabanno maxaa yeelay dee ceebayntan aafo uu ku ceeboobay ninkan mushtarkaa damaankiisa ayay gelaysaa taaniga isaga wuxuu leeyahy wuu ugu noqonayaayo dee isagaa iibkan ku dagay haddii laakiin waxaanu nidhi aafo ayuu masalan ugu waxyeeloobe haddii uu ficilkiisa ay ku timi ugu noqon maayo hadduu ninka mushtarka ceebayntan ugu geystay isagu wuxuu bixiye markaa ee arshiga ninkii kaasibkaa ugu noqon maayo walaa yarjicu ugu noqon maayo ninka mushtar la yidhaaha bigurmi manfacatin manfaco magdhowgeed istawfaaha uu wafsay filadare haddaan qabano wayarjicu waa noqonayaa bigurmi maa shay magdhowgii talifa cindahu agtiisa ku dhintay wa biarshi naqsi binaa'ihi dhisgiisa nusqaantiisa arshigiisa wugu noqonaya wakiraasihi dhirtiisii idaa nuqida marka la burburiyo fila saxe haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay kuma noqonayo ninkii mushtarka ahaa masalan manfaco uu oofsaday oo laga magdhowday oo mushtar uu ninkii lahaa maalig aha uu ka magdhowday ugu noqon maayo ninkii kaasibka ahaa masalan maray haydoo waa iska xidhay guri bay haydoo bil buu ku jiray daabad bay haydoo wuu rartay ama wuu fuulay bil baanay muddo arrinkaasi socday ninkii musta ninkii maalig ahaayee lahaabaa yimi oo ka magdhowday markuu intaa bixiyo ninkii kaasibkaa ku noqon maayo maxaa yeelay dee manfacadan isaga ayaa oofsaday mar hadduu manfacadan isagu oofsaday dabeedna laga magdhowduu bixiyey ugu noqon maayo ninkii kaasibka ahaayee ku dagay wayarjicu biqurbi maa talifa cindahu laakiin wuxuu ugu noqon manfacada agtiisa ku dhimateen u oofsanin hadduu magdhabo kaasibkii wuu ugu noqon masalan guri buu ka iibsaday nin dhacay dabeedna wuu iska xidho bil buu iska xidhnaa bishii baa kiradiisii laga magdhowday oo way manfacadii mu oofsanine way tagtay agtiisu may manfacadii ku dhimatay markaa taa magdhowgeeda hadduu bixiyo kaasibkii wuu ugu noqonayaa waxaa kaloo ugu noqonaya wabiarshi naqsi binaa'ihi wa khiraasihi waa naqsi towratana oo dambana waa naqd nuqsaanta ku timaada dhiskiisii iyo dhirtiisii idaa nuqida marka la burburiyo maaligii uu burburiyo taana wuu ugu noqon sida saxe haddaan qabanno oo masalan maxay tahay nin khaasibe baad dhul ka iibsatay nin dhacay baad dhul ka iibsatay waxbaad ka dhisatay dhir baad ku beeratay ninkii maaliga ahaabaa wuxuu soo haybiyaba yimio wuxuuhi fujiso aniga ciddaad ka iibsatay waxba igama gelin waxaan waa la iga soo dhacee dhismahan iyo dhirtanba iga goob u jid ninkii waa goostay oo dabeedna jingadii waa ka daldalooshantay oo jaajuurkii waa ka burburayo dhiskiisii iyo dhirtiisii markii oo nusqaan baa ka soo gaaray kaasibkii wuu ugu noqonaya wuxuu odhanaya adaa igu dagaye ila waxaygaanu waan haysto xalaashayda meelhaygaasaan ka dhisan lahay bacdamaa badan adigu aadigelisay dee wixii nusqaan ka yimaada adaa qaba wa kullu maa shay dhammaantii oo low qariimahu hadduu bixiyo almushtari mushtarku rajaca bihi uu ugu noqonayey low qarimahu lkaasibu hadduu kaasib bixiyo lam yarjic bihi cala lmushtari mushtar ugu noqon maayo wamaa shaygii laa aanu ugu noqonaynin mushtarku aanu ugu noqonaynin fayarjicu kaasib wuu ugu noqon waxa uu leeyahay halkani waa qaacida waxa uu leeyahay sheekhu shay kasta oo hadduu ninka mushtarkaahi bixiyo shay kasta oo ninka mushtarkii hadduu bixiyo uu kaasib ugu noqon lahaa hadduu bixiyo uu kaasib ugu noqon lahaa waa maxay dee misaalke teen horeynu soo haynay wayarjicu biqurmi maa talifa cindahu baynu nidhi manfacadii aanu oofsanin ee agtiisa ku dhimatay masalan daartii uu xidhay oo kale wixii noocaas ah ee hadduu mushtar bixiyo uu ugu noqon lahaa kaasib low qarimahu lkaasibu hadduu kaasibki bilow ahaanba bixiyo lam yarjic bihi shaygaa ugu noqon maayo cala lmushtari ninka mushtarkaa ugu noqon maayo maxaa yeelay qaraaru damaan waa cala alkaasib iyo cala lmushtar maaha wamaa la wax kasta oo mushtarku hadduu wamaa shay dhammaantii oo hadduu mushtarku bixiyo laa yarjicu bi cala alkaasibi aanu kaasib ugu noqdeen waa manaaficdii uu oofsaday oo kale waa manaaficdii uu oofsaday oo kale fayarjicu kaasib hadduu bixiyo wuu ugu noqon markaa mushtarki maxaa yeelay isaga ayaa qaraar damaan uu yahay inay adagtay baad moodaan laakiin waa wax iska fudud waxa weeye wa kullu maa shay dhammaantii oo low qarimahu lmushtari mushtar hadduu magdhabo oo ninkii lahaayee maaligahaa uu siiyo rajaca bihi uu ugu noqon lahaa shaygaa u bixiye cala alkaasibi uu ugu noqon lahaa waa masaladan horeynu soo haynay uun misaal ahaan waxaynu wayarjicu biqurmi maa talifa cindahu manfacadii agtiisa ku dhimatay ee aanu oofsanin sida daartaa bisha isaga xidhnayd hadduu ninkii mushtar maaligii u magdhabo kaasib uu ugu noqonayay haddaba wax kasta oo haddii uu mushtar ninkii maalig ahaa uu siiye rajaca bihi shaygaa ugu noqon lahaa kaasib low qarimahu kaasibu marka horeba hadduu kaasib sii bixiyo ninkii dhacay hadduu sii bixiyo lam yarjic bihi kaasib ugu noqon maayo shaygaa uu sii bixiyo cala lmushtari ugu noqon maayo maxaa yeele qaraaru damaan waa kaasibka guudkiisa wamaa shaygii la hadduu mustarbixiyo laa yarjicu bihi cala alghaasib aanu haasib ugu noqonaynin wixii hadduu mustarbixiyo aanu haasib ugu noqonaynin ee macnaha isaga qaraarkiisu u ahaa waa manaaficdii u absaday oo kale gurigii uu bisha ku gurigii intuu nin dhacay uu ka kaxaystay kaga iibsaday ee dabeetana bishii uu absaday weye isagu uu kiraystay maxaynu idhi walaa yarjicu biqurmi manfacatin istawfaaha fi lahari wixii iyada noocaas ahee hadduu mustarbixiyo aanu haasib ugu noqdeen fayarjicu low qarimahu lhaasibu rajaca bihi cala lmushtari mushtar buu ugu noqonaya fayarjicu haasib wuu ku noqonaya mushtarkii weeye qultu waxaan idhi nawaawi haddaan ahay wa kullu man mid dhammaantii inbanad ay dhisantay yadduhu gacantiisu calaa yadi lkhaasibi ay kusii dhisantay fakalmushtari ayuunbuu la mid yahay nawaawi baa isna daabid yar inoo keenay oo ka dambaysiye wuxuu waxaan idhi mid alliyaariya midkii ay gacantiisu kasii ratibanto haasib nin kaa dhacay gacan kasta oo kasii ratibanta ama ha ka caariyeyso ama yacni siday doontaba ama ha loo hibeeyo gacan kasta oo kusii dhisanta gacanta khaasibka oo aan mushtari fakal mushtari arrintaa aan soo sheegin noqodka iyo ku noqod la-aanta wuxuu la mid yahay un mushtarkan aan soo sheegnin buu la mid yahay macnaha horena wuu inoogu soo sheegay wuxu uhi walaydi almutaratibatu calaa yadi alkhaasibi aydi damaanin aa ka ratibmay gacanta khaasibku waa aydi damaanin weeye waxay ku kala baydayeen un xagga qaraaru damaanka oo iyo aydi amaaniya de waa aydi damaan bay u kala baxayeen wallahu aclam kitaabu shufcati shufcada waxaa la yidhaha ayuu kitaab yahay shufca iyo shufuca min ashafci ayay ka timi oo bimacnaa shay laysu dumayo oo laysu geynayaa oo shafcul aadaan markaa waa masalan waa deerayada la lamaanaynayo halkana shufco waxaa loo odhanayaa dee nasiibkii masalan uu qofka kala lahaa ayuu nasiibkiisii kusoo daraya sharci ahaan shufca waxanan waa xaqu tamalukin qahriyin yahbutu lishariiki alqadiimi ala cala alxaadidi fima mulika biciwadin waxa weeye waa xaq tamalluk macnaha waa xaq milkin waa milki waa xaq ma ah milkin wuu qof uu milkinayo oo qahri ah oo aan rido iyo waxba ku xidhnayn oo u sugnaanaya shariigii hore shariiga cusub ugu dul sugnaanaya waxa lagu milkiyey ciwad iyo bedel wixii lagu kala qaatay shufcadu yani aada uma naqaano ama soomaalida waxaad odhan kartaa maba taqaan way ka baxsantayba waxay ku mucaamisho waxay tahay masalan laba nin ayaa guri sida madhabka shaaficiya hanti maguurtaabaa ka wada dhaxaysa hantidaa maguurtada ahee ka wada dhaxaysa ayaa mid ka mida ayaa intiisii iibinaya markaa shariiku lqadiim ninkii hore ee shariika ninkan kula ahaa waxa sharciga uu xaq u siiyey inuu shariiga xadidka ah ee ninkaa shuraakada kula noqonaya cusub ee ninkii hore shuraakada ay ahaa inuu ka iibiyey inuu wixii uu ka siiyey intuu u celiyo isagu iskula wada wareego shufcadu waa caynkaa laba nin ayaa waxbay shuraako ku yihiin hanti maguurta bay shuraako ku yihiin mid baa intiisii iibiyey kii kale hadhay en intiisii iibinin wuxuu xaq u leeyahay inuu kaa kale laga iibiyey wixii laga siiyey intuu u celiyo isagu iskula wada wareego shufcadu waa taa waxa u asala xadiis bukhaari uu jaabir ka warinayo qadaa rasuul lahi bishufcati fima lam yuqsam rasuulku waxa uu xukumay shufca wixii aan la qaybin haddii laakiin ay xuduudi dhacdo oo waddooyinkii la kala leexeeyo oo la kala qaybso fala shufca ayuu yidhi riwaayo kale fii ardin aw rabcin aw xaa'itin waxay tilmaantay dhul rabcigana waa guri xaa'idkuna waa beertii maxaa haddaba waxay leeyihin waa wax xoog lagu qaadanayo oo waxay ka dhigan tahay yacni sidii wax laga soo reebayo in maal cid kale leedahay inaan la qaadan xoog aan lagu qaadanin taasi waxay ahayd maal dee hayr oo qasbiga wuxua la qaadanayo oo xaqdarro lagu qaadanayo tan lafdeedu waa u yardhowdahay oo dee wax qofkii masalan iibsaday ee si xalaasha iibsaday aad qahri kaga qaadanaysa wey isagii oon ogolayn markaa halkaasay isaga yaryihiinoo fa- sidii wax laga soo reebaya taas oo kale ayay u dhigan tahay sidaa daraaddeed bay halkan u dhigeen ujeeddada laga leeyahay ama xikmadeeduna waxa weeye waa laba arrimood bay yidhahdaan ujeeddada shacada loo samaynaya waa laba arrimood labada arrimood ayaana ee qodaba ay si tidhi ayaana khilaafka inoo soo socda iyo wax badan ay ku dhismi doonaan culimada qaar waxay leeyihin horta waxa weeye waa waxay isku waafaqsan yihiin shuricad lidafci darar in dhibaatada la dafciyo oo maxay tahay markaa dararkaasi dararkii ayaa waxay leeyihiin culimada qaarkood masala sida madhabka shaafici oo kale sida ku xooga badan waxaa la shufacaysan karaa waa wixii qaybsami kare masalan aqalkii laba aqal laga dhigi karo ayaa la shufcaysan karaa oo markaa ujeedadeedu maxay tahay waxay tahay mar haddii wixii la kala qaybin karayo waxaan shufcadiisa lagu ogolaaday dee ninkan cusubi intuu yidhah ninkan isba garan mayno u yidhahda aan kala qaybsano dabeetana meeshii jaajuurkii lagu kala goynayey marka meeshii la kala goyo suuligii dhinac buu marayaa albaabkii dhinac buu marayaa madbakii yaraa dhinac buu marayaa meeshii qarash iyo dhibaato fara badan baa kasoo gelaya kasoo hoyanaysa markaa si aan qarashkaasi u dhicin oo labadaa ninayn isgaranayni aanay taa isula soo gelin ayaa la yidhi war adigu iskula wada wareeg saan dhibtaasi kuugu imanin sidaa daraaddeed ba waxay yidhahdeen wixii isaga aan qaybsamaynin shufca kama jirto waayo dee kala qaybin mar haddaan lagu samaynaynin oon meeshii la baabiinaynin dee qarashkiba iman maayo bay yidhahdeen culimada qaar baa waxay leeyihiin maya waxaan loo jiday waa waa dafcu darar dararkaasa waxay tahay dee mucaamalo xumaan iyo akhlaaq xumaan iyo marka ama shaygii shay qaybsamayo ha ahaado ama shay aan qaybsamaniyo ahaanine dee ninkanaysa sii yaqaanin baaba la qaatay hadduu mid cusubi soo galo dee meeshii yaan laba kala qaybinin un gidaar iyo waxba la samayne dee nin hadda isugu horrayso dabeecad cusub la soo gelayo oo wixiisa iska wataa dee dararkaasi saan u iman darad ha iskula wada wareego yani waa labadaasi bay yidhaahdeen arkaan bay leedahay arkaanteedu waa afar shafiic iyo mashfuuc minhu iyo mashfuuc ama aakhid iyo maakhud minhu iyo maakhud waa aakhid waa qofkan shafiica ah ee wax shufcaysanaya maakhud minhu waa mashfuuc minhu waa ka laga shufcaysanayo iyo mashruuc ama maakuudkii la qaadanayay iyo siiqadii waa intaa laa tahbutu shufcadii kuma sugnaata fi manquulin shayl manquulahoo la iska yani waxaan la raray een isagu maguurtada ahayn bal fii ardin dhul ayay ku sugnaataa iyo wamaa fiihaa wixii ku dhex jira dhulka oo min binaain dhisiye wa shajarin geeda tabican taabican xadiya isagoo iyada raacaya taabicu ah wakadaa hamarun midhana waa kula mid lam yu'abbar aan la awr rabin fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu shufcadan aan soo sheegnay kuma suganto shay manquulah masalan xayawaankii maryihii waxyaalahaasoo dhan kuma suganto dee maxaa yeelay xadiidkaasi fii ardin aw ribcin aw xaai aw rabcin aw xaaidin buu yidhi oo xadiidkii wuxuu tilmaamay dhul iyo guri iyo beer marka xadiidkaa kuma jirto midda labaad shayga manquulka ahi yacni ma daa'imo oo dhibtiisuba waa iska yar tahay laakiin shaygan caqaarkaa isaga waa shay dawaam isaga samaysanoo weligiiba jirayo oo dararka mushaarakadu waa jirayaa sidaa daraaddeed ayaa markaa manquulkana aanay shufcadu ugu sugmaynin shaygaa maguurtaan ugu sugmaya bal fii ardin bal wuxuu ku sugnaanayaa buu ihi dhul dhulka wuu ku sugmaa shufcadu haddii laba qof dhul wada leeyihiinoo mid kamida iibiyo shufcadii waa ku sugmaysaayo kii kale waa soo shufcaysan karaa iyo wamaa fiihaa wixii ku dhex jira dhiskaasoo min mirandhis dhulkaa wixii ku dhex jira min mirandhis iyo washajaringeeda tabacan lahaa oo iyada markaa taabico ah oo waa maxay dee waa markaa dhiskii iyo geedkii iyo dhulkii la isku iibiyo waya raacsanaa ayay shufcadu ku sugmaysaa haddii kale oo aanay tabac u ahayn masalan dhis qura iyo dhil qurah oo aan iyagu dhul ahayn shufcadu kuma suganto waxaa ma guursadan baa dhibtiisu badantay haddaa neef adhiya wada leedihiinoo midkiinba badhlayu midiibiyo dee wax dararoo weyn oo meesha ku jira waxana wax weligiiba jiraya maaha ee wixii kala qaybinta iyo wixii dhibaateediina iman mayso saa daraaddeed waxaa maguurtaan ugu sugnaa wakadaa tamarun lam yu'abbar sidaasi leeg uguma sugmayo waxaan leeyahay shufcadii waa ku sugmaysaa bal fii ardin waa fiiha min binaain washajarin tabcan wakadaa tamarun lam yu'abbar fi lasaxi midhihii aan la urdhabinayn intaan ubaxiisii la dilacin la isdhexgelinin shufcadii isna waa ku sugnaatay isagoo dhulkaasu raacaya fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee asalka iibka waa ku raaci jiray mar haddaanay mu'abbar ahayn iibka waa ku raaci jiray dee qaadashadana markaa wuu ku raacaya oo waa la shufcaysan karaa walaa shufcata shufca ma ahanin fii xujratin buniyat la dhisay calaa saqfin saqaf lagu dhisay hayri mushtarakin aan la wada lahayn wakadaa mushtarakunna waa kulama fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu yihi waxa kale oo aan shufco lahayn xujra ay masalan wada leeyihiin xujra maqsi yar bay wada leeyihiin xooga yar bay isku darsadeenoo in yaroo jaajuura iyo xoogay bay isu keeneen jingada calaa sakfin hayr mushtarak sakfi masalan aqal sabadiisa sare ayay saareen midkood baa lah oo saqafkaasi mushtarak maaha ama cid kalaaba leh kuma sugmayso xujradaa hadduu mid intiisii iibiyo kuma sugmayso shufcadii kii kale shufco ma yeelan karo waayo mar haddaanay dhul lahayn shay minquulo korunbay la mid tahay wixii yara la iska laalaabsanayo korunbay la mid tahay wakadaa mushtarakun fil asaxi haddii saqafkan ay saarantahay uu mushtarag yahayna waa la mid maxaa yeelay oy masalan saqafkana wada leeyihiin ina xujradana wada leeyihiin maxaa yeelay saqafkan dhulka u ahay wax tabaad u leeyahay ma jirto mar haddaan wax tabaad iyo sugnaansha alahayn manquulun buu lamid yahay taanigu wuxuu leeyahay maya saqafkaasi dhul oo kalun buu unoqonayaayo taabic ahaan markaa waa loo shufcaysan karaa buu leeyahay wa kullu maa shay dhammaantii oo low qusima haddii la qabiyo batalat manfacatuhu dheefdiisii ay burayso almaqsuudatu ee loo jeeday wadaalika misaalka xamaamin xamaamkiiba weeye waraxan iyo bahasha daxumada wax lagu ridqo weeyaane laa shufcata fiihi shufco kuma sugna fila saxi haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu wax kasta oo haddii la qaybiyo laba laga dhigo batalad manfacatuhu lmaqsuuda manfacadiisii loo jeeday manfacadiisii loo jeeday ay burayso waa maxay dee xabad yaroo xamaama bay halaa ku lahaayeen oo lagu maydho oo qof isdhex taagi karo waraxanba hal yar bay lahaayeen oo dhagaxaa markaa wax ridqi jiray welibana imika raxa iyo taaxunaba way ka cabiraan hadda loogama jeedo dhagaxaa wax lagu ridqaya lafdiisa loogama jeeda meesha makaankiisaa loo jeeda waayo dhagaxu waa manquul ee waa meeshaa yare loogu talagalay dabeedna qofku istaago qofkaa wareejinaya waa xamaamka iyo raaxadaas haddii la kala qaybiyo manfacadiisii maqsuudadaha ay burayso muxuu uga jeeda manfacadiisii maqsuudadahay dee manfacadii ahayd masalan kumaydhashada meesha yare haddii la kala baro dee warow meel yaroo alaabta iskaga tuurtuuru qashinka iska dhigtaba waaba u noqonaysaaye laakiin manfacadii dee wax ka soo baxayana looga jeeday baa meesha ku buraysaa mar hadduu saaya laa shufcata fiihi shufco may ahanin fida saxix haddaan qabano la shufcaysan maayo khilaafkii aan idiin sheegayay baa markaa asaxa iyo muqaabilkiisa ku dhisan oo wuxuu leeyahay masalan iminka qowlkan le- la shufcaysan maayo waxaasi wuxuu leeyahay dee cilladan shufcadu ay u sugantay baa waxay ahayd in la dafciyo dararkan iyo dhibaatadan ah qarashkan soo kordhaya kala qaybinta iyo maraafiqdan lasoo kordhinayo masala meesha waxa ama belayn wuud ha la keeno ha lagu kala jaro ama markuu qaybsamayo shaygii ama jaajuur aan ku kala goyno marka jaajuurkii lagu kala gooyo waxaa laga yaabaa mid inay daaqadi ka odmaanu daaqad kale la baxo shariigii hore intay daaqadii bay weydaartay inuu daaqad kale la baxo albaabkii inuu kan xaggiisa maro albaab kale u la baxo suuligii inuu xaggan maro suuli kale la baxo meeshii qarash dhan aqal dhan bay meeshii noqonaysaa bacdamaaba aanu shaygii kala qaybsamaynin dee dararka iyo dhibaatadaasi ma imanayo ma shufcaysanayo asax bay mee taanigiisuna wuxuu ku dhisan yahay war maye cilladan marka hore waxay ahayd dafcu darari lishurka war waxaan daa'imaya isku jirkeedanaba la diidan labadan qof ha ku wuxuu mar haddaan wax kala hadhayaba ahayn labada qof ha ku kala hadhaan oo qofkan kalena waxaa laga in qof dabeecad xunba yahay uu ku dhibaatooda e ha shufacaysto ayuu leeyahay ilan dararkiibaa agtiisa kaasahe anu kuma waafaqsanibu waxaan leeyahay dararkan waxaaba igaga weyn aniga kan kale labada nin aysi garanayna meesha isugu imanaya walaa shufcata shufco maaha nin ilaa lishariikin nin shariiga ayuunbay shufca usugan tahay waxau halkan nooga gelayaa halkaa wuxuu rugnigii hore ee mashfuuci ama ma'kuudkiibu inooga soo baxay halkana rugnigii labaad oo sha- shafiiciya ama akhidkii kii wax qaadanayay bu halkan nooga gelaya wuxu uhi walaa shufca illa lishariik waxaa shufcaysan kara nin shariiga oo shaygaa yani uu shufcaysanayo kula leh markaa madhabka shaafici jaarka iyo ma qabo masalan nin ay wax kala wada leedihiin nin ay wax kala wada leedihiin oon shayan kula lahayn ma ma shufcaysan karo hadduu ninku manfacadeeda un kula leeyahy manfacadeeda un baa loo dardaarmo la yidhi bal kirada uun bal ha kula yaro qaad qaato laakiin asalkeedii adigaa leh ee intaa manfacadun buu kula leeyahy ma shufcaysan karo ee waa inuu shaygan la iibiyo lafdiisa kula leeyahay jaarka laakiin ma qaba madhabka shaafici lakin axaadiis baa kusoo aroortay culmo fara badan oo xanafiyadu ay ka mid yihiin baana qaba jaarku inuu kala shufcaysan karo oo reerkii kugu xigay hadduu gurigiisi iibiyo inaad ka shufcaysan karto walaa shufcata ila lshariik walow baaca hadduu iibiyo daaran lahu daaran ayuu iibiyey walow shariikun shariik iyo ay shuraaka nin bay ku shuraakeen fii mamarha wadadeeda falaa shufcata lahu fiihaa ninkaasi daarta shufco kuma laha wa saxiixu saxiixna waxa weeye hubuutuhaa inay shufcadii ugu sugnaanaysa fi lmamari wadadaa in kaana lilmushtari waa hadduu ninkan iibsaday uu usugnaaday ariiqun aakharu ila daar ariiq kale oo daarta gala aw ama amkana uu suurtogelaya fatxu baabin albaab in u furta ilaa shaaricin wadadii weyneed wa ilaa haddii kale fala may waa uu sheekhu leeyahay nin baa wuxuu dhahaa daar daar buu leeyahay isagaa keligiis kale walow shariik fii mamarihaa meeshan yare wadadan yare wadiiqadan yare ayay nin wada leeyihiin wadiiqadaas iyo waddaasuu nin kula leeyahay laakiin daarta adigaa leh falaa shufcata lahu fiihaa hortu daartii haddaad iibiso ma soo shufcaysan kara ninkaasi maxaa yeelay dee shuraako kuula mu ahayn mar haddaanu shuraako kugula ahayn ma soo shufcaysan karo laakiin qowlka saxiixi waxa weeye hubuutuha fi lmamari wadadaa yaree ay wada leedihiin wuu shufcaysan karaa dee lacagtii la siiyey unbaa la odhan bal hadda wadadaa yarna maxaa loo xisaabay meeshaa yari waa meel yaroo xaggan wadada shaarica way ku yar dhowdahay bal hadda intaa maxaa gurigii la siiyey toban kun oo dollar baa la siiyey oo bal hadda haddaba qiimeeya gurigaasoo wadadaa yare fiican aan lahayn ta ilaa sagaal buu noqon lahaa oo tanna ilaa kun bay noqonaysa intaa markaa wuu sufcaysan karaayo intuu kunkeedii celiyo ayuu odhan karaa aniga iskula wareegayihiin masalan shanteedii boqol hadday kalabadh u lahaayeen shanteedii boqol intuu celiyo isagu iskula wareegay laakin waa goorma waxa weeye in kaana lilmushtari dariiqun akhar ila daar ninkan iibsaday wa hadduu waddo kaloo daartii u maro hadday daartu laba waddo leedahay weeyaanu waddo kale u helayo aw amkana fatxu baabin ilaa shaaricin ama guriga xaggan kaloo waddo weyn oo shaaric oo naafido baxdaa ayuu albaabo uga furan karaa te meeshiisii waa gaadhayaa dhibaato la-aan walow dee haba keenaysaba masalan albaabkaa kale iyo wadadaa kale iyo xoogay qarashabe wa ilaa haddii kale ma jirto arrinkaasi daartani albaab kalena mare meel kale oo wadada aan haynoo loo mari karaana ma jirto falaa markaa shufca ugu sugnaan mayso ninkaa ay mamarka wada lahaayeen maxaa yeele dee dararumuster ninkan iibsadayba markuu kani la wada wareego ee yidhahdaana shufcayso la wada wareegay dee kani xagguu maraya ma miyuu kusoo boodaya markaa muster bay dhibaata ugu jirtaa qaacide kuliyiina waxay tahay adarar laa yuzaalu bidarar dhibaato dhibaato laguma ziliyo inta mid dhibaato laga qaado mid kale dusha lagama saaro taaniga wuxuu leeyahay qawlka labaad saxiix baynu ilay nidhi waar waa ugu sugnaaysaa buu leeyahy isagu ninkaa shufcadu ma markaa oo dhibta ninkan ku imanaysana sideed tidi baa la yidhi wuxuuhi isagaa nafdiisa dhibay markuu daarta noocaasa mamarkeediiba nin kale la leeyahay uu isagu isku doontay ha laga ooda isagaa badda galay wainamaa tahbutu waxay ku sugnaanaysaa shufcadii fii maa shaygii mulika lagu mulkiyay bimucaawadatin wax kala bedelasho milkan milkeeda mulkiyay laaziman oo go-ay mutaakhiran oo ka dambeeya mutaakhirin oo ka mutaakhiran oo ka dambeeya can milki shaiici shaiic milkiisa ka dambeeya wadalika mihaal ka mabiicin wa shaygii mabiicda la iibiyi wey wa mahrin maharki wey waa ciwadi khulcin khulca ciwadkiisii wey wa sulxi damin wa ciwadi sulxi damin dhiig sulxi ciwadkii weeye wa nujuumin nujuum weeye wa ujratin ujradii wey mashqaayadii wa ra'si maali salamin ra'su maalu salam weeye waxau leeyahay sheekhu waxay ku sugantaa shaygii maakuudka ahaa ama mashruuci ayuu halkan noo gelaya oo rugniga saddexaad shufcadu shariiga qadiimkaa waxay ugu sugantaa shariiga hore waxay ugu sugantaa fima mulika bimucaawadatin wixii lagu mulkiyey mucaawado ee ninkan shariiga ah ee hore ninkanay wada lahaayeen ninkan kale ay gacantiisa kasii gashay mucaawado iyo wuxuu ninkan kaga bedeshay ayuunbaa la shufcaysan karaa marka ay ninkan laba shariiga xaadidka ah ee ay gacantiisa qaybkani sii galay markuu mucaawadiyo wax kala bedelasho ay ku gashay ayuunbaa la shufcaysan karaa mucaawadaasi ama maxdo ha ahaato mucaawada maxda wa mucaawada hayr maxdoataynu soo sheegnay mucaawadada maxdada wax kala bedeshada badaxa tiran waa masalan ta haddii muqaabilkeedu fasaado fasaado se beeca oo kale ta khayr maxdadiina waa tii haddii muqaabilkeedii fasahaada aanu iyadii fasaadin sida meherka oo kale e mehermasaal baa loo noqdaa mucaawadaasi ama maxdaha haata sida iibka oo kale ama hayr maxdaha sida meherka oo kale iibka dee nas baa kusoo arooray waxaan kalena waa looga qiyaasayo dee mucaawadada ayaa ay mushtarak ku yihiin isla iyo iyo dhibaatadan soo haleelaysa wixii aan mucaawado lagu helin ee shariiga cusubi aanu mucaawado ku helin shufca kuma sugnaato masalan laba nin baa wada lahaa aqal dee mid baa dhintay inan buu lahaa inankii baa dhaxal u helay meeshii waan kaa shufcaysan ma jirto waayo mucaawadaan jirin oo dee wuxuu ninkani ku bedeshay baan jirin waa hibo masalan wuu hibay iskis hibe bilaa sawaab hibe aanu waxba kaga bedelin bu iskaga hibay waa dardaaran waayo fi ma mulika bimucaawadatin baynu nihi milkan laaziman milki laazim ah na la milkiyey qofkaasi milki suganna uu oo milkiyey markaa haddii masalan uu khiyaar leeyahay haddii khiyaar jiro door hadduu jiro ninkan masalan baayici uu door leeyahay ayaanay shufcadii sugmaynin oo isagaa ixtiraasga inoo keeni doona mutaakhiran can milki shaiic waxaan idhi oo ka dambeeyey ninkan wax shufcaysanaya milkigiisa waa inuu ka dambeeyey oo kan wax shufcaysanayaana uu horreeyey ka dambena horreeyey wuu inoo keeni doonaa matni wuu inoo keenaya hadday laba nin daar wada iibsadaan warniga mid dhib badan baa to waan kaa shufcaysto adiga intaadii baan kuu celinayaa yani ma ansaxayso waayo labadoodii milki baan kala du war marun baabaynu wada maxaad anaaba kuu celinaya way isqabsanayaan leanna mar bay wada milkiyeen ee waa inuu milkiga shariiga labaad uu ka dambeeya can milki shariiki lqadiim waa inuu ka dambeeya haddaba waa maxay mihaal ahaan ka mabiicin buu yidhi waa mabiic oo labadii ninee daarta wada lahaa ayuu kii kale intiisii ibiyo mabiic bay noqotay duu soo shufcaysan markaa wa ciwadi khulcin haweeney bay wada lahaayeenoo kii qabay unbaa laysku ibtileeyo warqadii bay edna ninkiiba isqaban waayeenoo warqadiina waa siin waayo dabeedna qaybkii ay daarta kulahaydba ninkiibay ayay ka sisatay warqadii oo way isku furato khuluc bay samay ciwadi khuluc bay ka dhigtay taana shufcadii waa ku sugmaysaa wa sulxi damin wa ciwadi sulxi damin dhiig suluxii ciwadkii ayuu noqday nin baa masalan wada lahaydeen waxoogayoo qayb buu isna lahaa adna qayb baad lahay dabeedna qaybtiisii ayaa nin buu dilayba dee dhiig baa loogu yeeshay dhiiggii buu ka suluxtay wuxuuhi war wax kale ma hayee ninkaasaanu daartaa wada leena jeexaygaa qaata buu yidhi ayana wuu soo shubcaysan karaayo ciwadu sulxi damin bay noqotay waxa la mid walba la celinayana isagaa sheekhu xagga fasal dambu inoogu keeni doona mabiicda de wixii la siiye baa la celin meherka markaa meheru masaalkeedii baa naagta la siin suluxa damka waxaa la siin doonaa masalan qofka wuxuu ku shufcaysanayaa magti wa nujuumin wa ciwadi sulxin can nujuumi kitaabatin waxay noqotay sulux ciwadu sulux bay noqotay nujuum kitaabo kitaabo mase addoon la kitaabeeyey waxoogaygii laga doonaya ayaa laga suluxtamo ciwadkiisii bay noqotay masalan addoon mukaatababaa dee yar shaqshaqeeyo waa kii tasarufka lahaayoo nin bay daar wada yeesheen sayidkii baa dabeedna kula heshiiyey oo nujuumtii lagu lahaa maalkii laga doonaya lagu kitaabeeyey ayuu dabeetana daartii kagala suluxtamay shaqsigii daarta uu kulahaa d saasuu ku qaatay wanujuumin wa ciwadi sulxin can nujuumi kitaabati waa caynkaa wa ujratin ka mabiicin wa ujratin ciwadka iyada kuma cadfana ka mabiicin wa ujratin ka mabiicin wa mahrin wa ujratin wa ujr dee daar buu kiraystayoo baqaar halkana buu kiraystayoo dabeedna waxoogaygi yaraa ayuu daartan ku lahaa ama dhulkan uu ku lahaaba kir u bixiy wuxuu hi gebigeedaba sow kun dollar maaha kirada iga doonaysaan waxoogayga baloorkaasaa nisgii leehay u qaata buuli wuu soo shubcaysan karaa markaa nink mar hadday taa noqotay oo ujrada kiradaa loo bixiyey ayana wuu soo shubcaysan karaa wa ra'si maali salamin ra'su maal salam salamka waataynu soo tilmaanayo nin baa dee waxa masalan na kala ibsanayaa shay la sifeeyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa cashardi ahayd markaa ra-sumaasha in la bixiyo muslimufi aanay daynaysa oo muslimufihiga inuu dayn noqdo laakiin ra-sumaasha lasii bixiyo waxbuu markaa halkaa ayuu masalan ayuu sifeeyo wuxu ui wax caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa baan kaa doonayaa iyaan kaa ibi dabeedna raasumaashi baa wuxuu bixiyey shaksiyo qayb uu daar ku lahaa taana markaa iyadana wuu soo shufcaysan karaa mar haddii maalusalamka raasu maalusalam ay noqotay wuu soo shufcaysanaya walow shurida haddii la shardiyo fi lbayci iibka alkhiyaaru khiyaar baa lahumaa labadoodiiba loo shardiyey ow ama lilbaayici kii iibiyey ayuunbaa loo shardiyey lam yuukad la qaadan maayo bishufcati shufca lagu qaadan maayo xataa yanqaطica alkhiyaaru ilaa uu khiyaarkaasi ka go-ayo ee wain shurida haddii loo shardiyey lilmushtarii kaa iibsanayay waxdahu oo keliya faladharu adhar waxa weeye annahu yuukhadu shufcadii waa lagu qaadan in qulnaa haddaan idhaahno almilku lilmushtari buu u sugnaaday wailaa haddii kaloo inaan sidaa odhanin falaa lagu qaadan maayo waxa uu sheekhu leeyahay haddii la shardiyo beyci shaygii ay shuraakada ku ahaayeen labada qof wada lahaayeenee dabeed qof ka midii uu qeybkii shiksigiisi iyo qeybkiisii sii iibiyey ayaa waxaa iibkaa uu qofku shiksigiisii sii iibiyey baa waxa la shardisay khiyaar labadoodiiba way shardisteen oo ninkii baayica ahaayee shariigga ninka kula kula ahaa iyo ninkii mushtarka ahaayee dambe mushtarkii ee shariiggii xadiska ahaa mushtarkana dhinac ka ahaa ayaa labadoodiiba khiyaar bay qabsadeen ama waxaa loo shardiyey uun khiyaarka baayicoo qura ayuunbaa shardisay ninka shariigga ahaa ee ninka kale ay wada lahaayeen ee nin shiksigiisii qeybka kasii qofka kasii iibiyey ayaa shardisay lam yuukhad buu yihi shaks shiksiga qaybkaa lagu qaadan maayo bishufcati shufco lagu qaadan maayo xataa yanqatica alkhiyaaru ilaa khiyaarku uu ka go-ayo oo muddadaa khiyaarku ay dhammaanayso marka ama ha la yidhaahda milkiga waktigaa baayic baa leh ama mushtar baa leh ama waa mawquuf oo waa la joojiyey sidaynu horeba khilaafkiisa xaggaa hore ugu soo marray midkii la doonaba ha la yidhaahdee laguma qaadanayo shufco maxaa yeelay dee ninkii baayica ahaa ee shaygan lahaa ee aan laga shufcaysan karaynin ayaa weli meesha ku jira ile laba qof oo ayagu shaygani mar soo wada galay may kala shufcaysan karaynin markaa ninkii isagu baayica ahaa ee shaygan lahaayeen laga shufcaysan karaynin baa weli meeshii jira u taagan yahayo aan ka bixin marka halkaa lahumaadaasi ziyaadaadka nawaawi muxarar kala dheeraadka yahay ayay ka mid tahay wax danahoo ku jirtaana ma jirto ee shayga maanicah ee diidaya shufcada waxa weeye waa khiyaarka baayicu uu leeyahay oo keliya hun sida uu halkan bay inaga yidhi haddaba wuxuu le haddii la shardiyo khiyaarka waxaa loo shardiyay mushtara oo keliya ninkan iibsaday oo keliya unbaa khiyaarka qabsaday faladaru anahu yuukhadu adhar haddaan qabanno waa la qaadan qaadan waa lagu qaadan in qulnaa almilku haddaynu nidhaahno milkiga zamanulkhiyaarka horaynu usoo marnay hadalkaa masalan muddadaa khiyaarka uu jiro shayga milkigiisa yaa leh ma waxaa leh mushtar baa leh ninkan iibsaday baa leh ma baayic kii iibinayay baa leh ma mawquuf baayo midkoodna ma leh oo wuu dhex taagan yahay horaynu usoo marnay taa daba wuxuu leeyahay haddii khiyaarka uu ninkan mushtaree iibsaday keligii leeyahay adhar waxa weeye in shufco lagu qaadanayo haddii aynu ku soconno qowlkii ahaa almilku fi zaman alkhiyaar lilmushtar waana qowlkii raajix ahaa sidaynu kusoo marnay baab lkhiyaar wailaa haddii kale buu yihi oo aan idhaahno milkiga zamanulkhiyaarka waxa le baayac ama waa mawquuf oo midkoodna male falaa yuukhadu bishufca shufco lagu qaadan maayo markaa zamankaa khiyaarka maxaa yeelay milkigii baayica ayaan dee suulin markaynu idhaha milkiga isaga ayaa leh markaynu idhaahno waa mawquufna dee inuu suulay ayaan la ogeyn sidaa daraaddeed ayaan loo shufcaysan karaynin laakiin marka uu mushtar isaga la yidhaahda milkigiisii weeye oo zamanulkhiyaarka waa milkigiisii khiyaarkuna isagoo quri unu leeyahay waa laga shufcaysan karaa isaga way banaantay in laga shufcaystaa iyadoonu khiyaar u taagin inuu shaygii ku wareegayba waa laga shufcaysanayay laakiin markaynu idhi ama waa mawquuf aynu idhi ama baayic baala aynu idhi lama shufcaysanayo maxaa yeelay ninkan iibiyey ee ninkan hore shariiga kula ahaa dee lagama shufcaysan karo walow wajada almushtari hadduu ninkii iibsaday ka helo bishiksi qaybkii iibsaday buu cayban ka helay wa araada wuxuu doonay raddahu inuu celiyo bilcaybi ceybta inuu ku celiyo ayuu doonay wa araada shafeicu ninkii shufcaysanayana wuxuu doonay akhadahu inuu qaato ويرضى بالعيب عيب ترى وكره هذه النقضة فلا ظهر وأظهر وحوي إجابة الشفيع إن شفيع لا أجيب يوي وعو شيخ إلى حد مشتر وكهله شخص شخصي وحوي marka halkan oo kale la joogo waa qaybtaa shayga ee ninku uu leeyahay ayaa shiqsi la yidhahdaa shiqsigii hadduu ka helo ceeb masalan laba nin baa daar wada lahaa midba nus buu lahaa mid baa nuskiisii iibiyey ninkanuu ka iibiyey